علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اعلم أن الحكم العقلي اعلم وحد أغاتا أن الحكم حكم كي العقلي عقلي لو نسبي ينحصر إنو كومها يؤغو في ثلاثة أقسام صدح قيموت في قوضة إنو كومها يؤغو الوجوب في الوجوب sugnaan shaafigooda inuu ku koobmahayo ogow walistixaalati mustaxiilnimada inuu ku koobmahayo ogow waljawaazi banaanaanshaha inuu ku koobmahayo ogow falwaajibu waajibku midka haabidka ahi maa kii weeye laa yutashawalu aan la suuraysanayn fil caqli caqliga fiigiisa cadamuhu waayidiisa aan lagu suuraysanayn walmustaxiilu midka mustaxiilkaana maa kii weeye laa yutasawaru aan la suuraysanayn fil caqli caqliga fiigiisa wujuuduhu jiritaankiisa ama helidiisa aan lagu suuraysanayn waljaa-isu midka bannaan maa kii weeye yasixu ansaxayo fil caqli caqliga fiigiisa wujuuduhu jiridiisa iyo cadamuhu waayidiisa iclam ana alxukma alcaqliya iclam ogow ana alxukma xukumkii alcaqliya marka hadda kitaabkani waxyaalihii caqaa-ida ahaa oo kontanka caqiida iyo la oran jiray meelahaasun u dhadhowaa kontanka yacni sifaadka ah oo waxyaalihii ilaahay u waajibahayay tobankii labaatankii sifo ilaahay u waajibaysay iyo labaatankii mustaxiilka ka ahaa iyo yacni sifadii jaa-iska ahayd ee xaqiisa ku banaanay iyo haddii rususha haddii la eega ayagana sifaadkii rususha yacni u waajibahaya kuwii mustaxiilka ka ahaa iyo markaa wuxuu kulminhayaa wixii jaa-isga ahaayee ayaga xaqooda ku banaanaa iclam ana alxukma alcaqliya iclam ogow ana alxukma alcaqliya ana alxukma xukumkii alcaqliya ee garashada loo nisbeeyey yanxasiru inuu koomahayo ogow fii thalaathati aqsaamin saddex qeybood fiigooda inuu ku koomahayo ogow marka xukumka caqligaabaa sheikhu uu soo qaaday marka xukumku wuxuu u kala baxaa baa la yidhaahdaa saddex qaybood buu u kala baxaa xukum caqliya iyo xukum caadiya iyo xukum sharciya ayuu ukala baxaa musanifku marka hadda wuxuu ku gaabsaday xukumka caqligaabuu ku gaabsaday labada kale ma soo qaadin maxaa yeele fandhigan hadda caqiida laahay midka yacni loo baahan yahay waa xukumka caqliga ah weeye sababtoo hadda markii caqaa-ida kutubahan hadda lagu alifay sida hadda kitaabkaan iyo waxyaalaha lamidka oo kale iyo iyagu marka waxay soo qaadaan istidlaalka dhanka caqligaabay soo qaadaan sababtaa waxaa loogu talagalay ilaa waxaa la rabaa qof walba in lagu qanciyo waxaa adiladan lagu qancinaya qofka muslimka keliya ma aha qofka muslimka ayaa isagu qur-aanka iyo axaadiida rumaysan marka isaga ayaa waxaa loo daliilin karaa xadiid ama aayad baa loo daliilin karaa laakiin marka aada doonayso qof aan islaam ahayn oo markaa gaala inaad yacni u sheegto ilaahay jiritaankiisa oo kale iyo hadda aayad iyo xadiid midna usoo qaadan bay sababtoo labada ma warbaysna waa inaad marka adilla caqliya inaad la timaado weeye fadnigan marka yacni adilada caqliyada ah ayuu ku dhisan yahay saasuu marka sheikhu wuxuu usoo qaatay xukumka yacni caqligaa sidaasuu marka usoo qaatay waana wax muhimo weyna badan wey hadda ka hor waa waxaa jiray walaad annagoo kitaabkan laftigiisa akrinayno xilli aada u fog bay ahay ee dhowr iyo sagaashankii ah nin hadda culumadii aada mashhuurka u ahaayo magaalada xabar laga yaqaanay buu ka mid ahaa wuxuu yidhi hadda ka hor markii yacni aan arko adiladan caqliyada oo kaleyo waxaan oran jiray buu yidhi oo culummadu markay hadda kutubahan caqaa-ida adilada caqliyada kusoo qaadanayaan may aayaadkii waxyaalahan ay sheegahayaan iyo axaadiistii ay soo qaadaan dabeed marka waxaan ogaaday buu yidhi inay naga saxsanaayeen sababtoo ah hade aayad iyo xadiid qofka loo daliilsanaya waa qofka muslimka ah haddaa rabta gaal inaad wax u sheegto ma aayad iyo xadiid baad ilaahay waxdaaniyeysa iyo wujuudkiisa ugu sheegaysa maba ka akhrisanayo sababtoo amaba rumaysnaba aayadda iyo xadiidka ee markaa wuxuu rabaa wax uu fahmi karo caqligiisa uu ku fahmi karo oo garaadka bini aadamka lagu garan karo inaad ilaahay ugu sheegto marka aada ku barto waayahay marka haddii la eego xukumka caqliga ah asaga marka waxaa la yidhaahdaa markii la sheegayo tacriifkiisa ama xadkiisa ama daabitkiisa ihbaatu amrin liamrin aw nafyuhu canhu min gayri tawaqufin calaa takraarin walaa wadci waadicin waxaa la yidhaahdaa arrin arrin loo sugo ama arrin arrin laga anfiyo ayadoo taasi marka aanay ku taagnayn celcelin iyo cid dejisay midna aanay ku taagnayn mid dejiya dejintiisa aanay ku taagnayn kaas marka xukumka caqliga la yidhahda waxa weeye waa xukum caqliga laga qaadanhayo oo waxa weeye arrin baa arrin loo sughayaa ama arrin baa arrin laga anfinhayaa xukunkaasi marka kuma taagna takraar takraar macnuu wuxuu inay soo noqnoqdeen meeshaa waxaa lagu saarhayaa xukunka yacni caadiga ah oo xukumka caadiga isaga markii la eego waa xukum caadadu marka ay keentay wax uun la arkay ee markaa soo noqnoqday ama waxaasi mar ha yimaadeen ama laba waxaasi ama laba ha yimaadeen jeer ama saddex jeer ha yimaadeen ama ka badan ha yimaadeen waxun mar ka badan wax ah la arkay waxyaalaha noocaas oo kalea dadku xugun bay ka qaataan haddii shaygu marka uu soo noqnoqday marka xukunka caadiga isaga waxaa la yidhaahdaa ithbaatu amrin liamrin aw nafyuhu canhu biwaasitati takraari baa la yidhahda waxaa la yidhaahdaa arrin arrin in loo sugo ama arrin arrin in laga anfiyo marka xukunka waxa loo cuskanhayaa waxa weeye waa takraar macnaha waxaan waa wax soo noqnoqday weeyo waa wax soo jireera ama la arkay marka taa waa midda dadku ay yidhaahdaan waxaani macnaha waxa weeye waxaani yacni sidaas ayay ahaan jireenoo caadadu sidaasay marka ahayd oo caadada marka xukunka laga qaato xukunka caadiga baa la yidhaahdaa mathalan hadda meeshaan mithaal oo kale wuxuu usoo qaatay haddii qahwada cabitaankeedii ama hilibka idaha la cuno qofi hadduu xukumo inuu yacni fahmo daran inuu marka keenayo qofka fahmigiisi inuu siyaadinayo hadduu arrintan noocaasa uu ku xukumo markii ugu horreyso marka uu isticmaalay hadduu sidaa marka dareemay kaa waxaa la odhanaya waa xukum caqliya sababtoo ah hadda wax cididejisayna ma aha oo wax sharci marka sheegay ma aha wax marka takraar iyo soo noqnoqosho cuskan ma aha haddii laakiin xukunka noocaasa markuu qaadanayo uu ku qaatay mar yacni arrimaha dhowr jeer ay u dhaceen oo kale oo dheer jeer buu inta waxyaalaha noocaasa sameeyey ayuu wuxuu arkay fahmigiisa inay siyaadinhayaan kaasoo kale waxaa la yidhahdaa xukum caadiya marka xukumka caadiga isagu wuxuu ku taagan yahay wax soo noqnoqday buu ku taagan yahay oo soo noqoshadaas marka laga qaatay waxaase in xukunkoodu sidaa ay yihiin midka marka saddexaad waxa weeye waa xukumka sharciga ah isagu wuxuu ku baxahayaa meeshaan kan marka la xalaynhaye la yidhi yacni min hayri tawaqufin calaa takraarin walaa wadci waadicintaa layidhi mid dejiyey dejintiisii ama haddii la eego xukunka sharciga isaga cid baa dejiso ilaahay baa dejiyey kaasu marka wuxuu ku taagan yahay haddii arrin arrin loo sugahayo ama arrin arrin haddii laga anfinhayo wadcul waadicaasuu ku taagan yahay ilaahaa dejiyey dejintiisi buu ku taagan yahay waadic adigu marka shaygaa marka loo dejiyey ama caqligaaga ku fahm haddaa rabto oo wax caqliga lagu dareemahaya ha noqdo ama hadduu raba yuusanba noqonino wax tacabudiyo hadduuna wax iska ahaado waaya marka mathalan xukumka hadda caadiga oo kale iyo waxaa ka mid a mathalan shay shay yacni ku xiran oo kale lagu ogaaday caadada lagu ogaaday hadda waxa weeye mathalan qofka yacni adigu dhowr qaybood buu u kala baxahayaa buu leeyaho jiritaan jiritaan ku xiran oo kale waxay noqonaysaa in la helo dheregtu waxay ku xiran tahay cunno in la helo a oo qofku markii cunno uu cuno ayaa marka dheregta la helaya xukunka noocaasa oo waxa weeye cunno markaad cunto inaad dhergayso waa xugum caadiyo caadada laga qaatay macnaha waa wax soo jireenoo in badan baa la arkay xugum caadiya ayaa la yidhaahda cadam cadam yacni lagu xiro weyto weyto lagu xiro oo waxa weeye dharag la-aantii ayaduna yacni waxay ku xiran taha cunin la-aan mar haddaadan waxba cuninin yacni dharagtii marka la heli mahayo iyaduna waa xukumkii caadiga ahaa wujuud waxay noqonaysaa xukumkii caadiga ahaa waa cadam cadam lagu xiray jiritaan weyta lagu xiro oo kale waxa weeye in yacni qabowga helitaankiisii lagu xiro astur la-aan oo qofku yacni xilliga qabowga uu jiro haddii wax yacni qabow ka difaaca marka aanu qaadanin wujuudulbardi baa meesha imaanhaya jiritaankaasi marka cadam buu ku xiraya cadamu satrigaasu ku xiraya isaguna waa xukunka caadiga ah waayitaan lagu xiray jiritaan oo kale waxay noqonaysaa in yacni gubid la waayo oo maxaa lagu waayay biwujuudilmaa-i biyo helitaanku meeshu mar hadday biyo yaaliin oo waxa weeye shaygii haddii uu qoyan yahay markaa dabku yacni ma gubahayo ila dabka laftigiisubuu marka baktiinhaya oo kale taana marka waxay ahaanaysaa waayid jiritaan ku xiran xukumka waxay ka mid tahay caadigaabay ka mid marka xukumka sharciga isaga haddii la eego waxa weeye asagana haddii la xalaynahayo markaa xadkiisu wuxuu noqonhayaa ihbaatu amrin liamrin aw nafyuhu canhu yacni waxa weeye biwadci waadicin buu ahaanay amar amar in loo sugo ama laga anfiyo oo markaa waxaa loogu sugahaya ama loogu anfinhaya cid dejisay dejinteedii waa shaaricii weye xukunka jideeyey ilaah buu noqonaya daabitkanana waa uu leeyahay xukunka sharciga ah oo waxaa la yidhaahdaa kalaamullaahi almutacalliqu bificli shaksi min xaysu takliifi aw ilwadci lahu ilaahay hadalkiisi ee markaa ku tacalluqahayo ku saabsan qofka yacni falkiisa haddii la eega dhanka takliifka marka markii dhanka mashaqaynta la yidhaahdo meeshaa waxaa imaanaysa axkaamtii yacni shan taahir ayaa meeshaa imaanaysa oo waxa weeye iijaabkii iyo yacni taxriimkii iyo nadbigii iyo kalaahadii iyo ibaaxadii kaasaa imaanahaya awil wadci lahu waa ka ama wuxuu ugu tacalluqahayaa dejinta markaa loo dejiya takliifka oo waxa weeye khitaabkan laftigiisa khitaabul wadciga la yidhaahdo takliifka laftigiisa wuu ku xiran yahay isagu marka wuxuu ahaanhayaa xukumka ilaahay oo yacni ku tacalluqahaya shaygu inuu noqdo sabab ama shardi inuu noqdo ama maanic inuu noqdo ama saxiix inuu noqdo ama faasid inuu noqdo oo kale oo shaygiibaa waxaa laga dhiga oo kale sabab wuxuu markay noocaas oo kale yacni yihiin ayagu waxa weeye kuma xirna qofku yacni inuu qaangaar yahay in kale midna kuma xirna hadda mathalan kaba dhig oo kale salaada shuruudeedii maxaa ka mid a dahaaradii baa ka mid oo kale marka yacni ansixiddii yacni salaada ilaahay wuxuu ku xidha dahaaradiibuu ku xidhay markaa la fiirin maayo qofku inuu qaangaar yahay iyo inuusan qaangaar ahay midna la fiirin maayo oo waxa weye ilmihii yarkaa haddii salaada ay tukan hayaan waa inay dahaaradii la yimaadaan haddii aysan dahaaradii la imaanin lama laha yacni waxa weeye qaangaar ma ahano salaadiisii marka waa iska tukan karaa lama laha sababta waxa weeye tan khidaabu takliifkii maaha ee waa khidaabul wadci weye waa shay si loo dejiyo oo kale ama sabab baa loo yeelay ama shardi baa loo yeelay ama maanic baa loo yeelay taas marka loo fiirin maayo inuu qofkii mukalaf yahay in kale waxyaalaha noocaas oo kalea waayahay laakiin ayaga laftigooda soo waxay ku xiraanhayaan asbaabahan laftigoodii way soo galahayaano oo taxriimkii iyo ayaa sabab yeelanahaya iyo dhankaasay kaga xiran yihiin iyo waxa weeye kalaahadii iyo nadbigii iyo waxyaalaha mathalan haddii hadda mithaaladu waa iska badan yihiin oo ilaa shan iyo labaatan waan ka gaarsiinhaye hal mid keliya haddii hadda aan soo qaadano oo kale iyo sida hadda wujuubul beyca oo kale mathalan yacni qof inaad wax ka gadaa inay waajib kugu noqoto sabab bay marka leedahay qof inaad wax ka iibiso waajiba inay kugu noqoto oo sababkeedu waa maxay waa ibdiraarul mushtari wey midka shayga kaa iibsanaya dhibaatadiisi wixii buu u dhibaataysan yahay kaba dhigba waa qof baahan weeye cunnuu u dhibaataysan yahay cunnadaana adiga keliya ayaa haya inaad ka gadaa waajib bay noqonaysaa waa marka wujuubul baycaas waa sababkiisu muxuu noqday ibdiraarul mushtari ko shardigiisuna marka muxuu noqonahayaa oo markii qofka noocaasa inuu qofkaa wax ka gada ay waajib ku tahay takliif baa shardigiisu noqonaya haduusan mukalaf ahayn hadda mukalafkii waxba waajib kuguma kuma aha waayahay maaniciisi marka wuxuu noqonahayaa ibdilaarulbaayic oo kale haddana wuxuu yeelan karaa wujuubul maanicaasi wax isaga laftigiisa diidahaya oo macnaheedu waa maxay kan hadda wax gad la odhanhayo ayaa laftigiisu shayga u baahan kan kale hadduu u baahanyaa musharka asagii laftigiisa inuu cuno u baahan markaa waajib ku noqon mahayo meeshaas maanic baa yimid oo kale saxatulbeyci marka wuxuu noqonahayaa shaygii shuruuddiisa in la dhamaystira ayuu noqonaya fasaadkiisuna wuxuu noqonaya shuruudda la waa iska dheer laakiin warka noocaas xoogaa guud ahaan qofku inuu fahmo yacni way waa loo baahan yaho wax waxaa weeye xagga fiqiga laftigiisana yacni galahaya laakiin kaba soco iclam ana alxukma alcaqliya iclam ogow ana alxukma xukumkii alcaqliya ee garashada loo nisbeeyo yanxasiru inuu koomahayo ogow fii thalaathati aqsaamin saddex qaybood inuu ku koomahayo kaa ogow alwujuubi fi lwujuubi sugnaanshaha inuu ku koomahayo ogow huwa wujuubku waxa weeye cadamu qabuulilintifaa'i anfoobidda oo la aqbala kaa la waayo weeye marka wujuubka meeshaa waxaa looga jeedaa waa tubuudka ee waajibkii loogama jeedo faradka ahaaye ee qofku haddii uusan la imaanin markaa lagu ciqaabahaye haddii uu la yimaadana laga thawaabinayo wujuubka meeshan waxaa loo isticmaalay bimacnaa thaabit waalistixaalati wuxuu yacni ku koobmahayaa yacni mustaxiilnimadii masuurownimadii waa ka waalistixaalati masuuroobidii kaas ayuu ku koobmahaya hiya istixaaladu cadamu qabuuli thubuuti sugnaanta oo la aqbala la waayo kaa wey waljawaazi banaanaanshihi kaas ayuu ku koobmahaya jawaazkuna waxaa weye huwa qabuuluhubaa labadaba in la aqbalo waa jawaazka shaygu macnaha inuu labada dhinacba ka banaan yahayo waa inuu mumkin yahay oo markaa waxay noqonaysaa inuu labadaba yacni inuu aqbalahayo oo shaygii anfoobidna waa aqbalahayo thubuutna waa aqbalahayo laakiin markuu aqbalahayo isku mar buu aqbalahaya maaha macnaheedu ilaa isku mar shaygii lamana heli karo lamana waayi karo laakiin mid walba gaar ahaantiisa ayuu ku aqbalahayaa mid walba wuxuu ku aqbalahayaa gaar ahaantiisi buu ku aqbalahaya falwaajibu maa laa yutasawaru shiikhu markaas wixii buu ku fasirahayaa wujuubkii iyo istixaaladii iyo jawaaskii ayaa shiikhu wuxuu rabaa inuu ku tacriifiyo iyadoo weliba yacni uu isticmaalahayo inuu la yimaado macnihii mushtaqa ahaa markaas sheikhu wuxuu leeyahay falwaajibu midkii haabitka ahaa ay idaa aradta haddii aada doonayso bayaana kullin dhammaan caddayntiisii oo min haadihi midaana kulligaasi ah al umuuri ee arrimaha athalaatata ee saddexda falwaajibu midkii haabitka ahaa maa kii weeye laa yutasawaru aan la suuraysanayn fil caqli caqliga cadamuhu waayitaankiisa aan lagu suuraysanayn fa-daas marka falwaajibu ku jirdhaa faa-ul ifsaax weeye waxyaalihii saddexdaha uu kusoo sheegay buu ku cadaynaya ee fa-dii tafriiciyad ahayd maaha meeshaas marka waxaa timaada in musanifka la bushiyo la yidhaahdo musanifka waxaa munaasib u ahayd hadduu wax tacriifinahayo marka hore macnihii masdariga ahaa buu sheegayo wujuub iyo istixaala iyo jawaas buu sheegay ayagii inuu tacriifiyo laakiin hadda wuxuu yeelay macnihii mushtaqa ahaa ee ayaga laga qaatay waa ismu faaciladii ayagiibuu tacriifiyey waa laakiin taasi waxba dhibaataa marka ma leh baa laleeyahay waa waxba dhibaataa kaa ma leh oo taa waxaa looga jawaabay hadda waxa weeye shaygan yacni waajibkan hadda la sheegahayo iyo mustaxiilkan iyo waxaan dambo hadda uu soo qaadanayo kuwii hore laftigeeda ayaa laga ishtiqaaqday oo waajibka waxaa laga soo dhambashay wujuubkii baa laga soo dhambashay waa mustaxiilkiina waxaa laga soo dhambashay istixaaladii jawaasgiina waxaa laga soo dhambashay yacni jaa-isgiina waxaa laga soo dhambashay jawaasga ayaa laga soo dhambashay shayga marka mushtaqa ah haddii yacni la aqoodo taasi marka waxay keenaysaa kan mushtaqu minhugaaya xaggiisa laga soo dhambashay in la aqoodo sababtoo waxaa weye midka xaggiisa wax laga soo qaadanayo mastarka ahay midkaan mushtaqa qayb ka mida wey sababtoo waajibku wuxuu noqonaya markii la yidhaahda falwaajibu waa kan haabitka ah amrun mawsuufun bilwujuubi buu ahaanaya macnaha waa arrin sugnaansho lagu tilmaamay marka mushtaqu minhugu waa masterka weye waxa kan marka laga dhambasho ama ismu faacil ha noqdeen ama ismu fucul ha noqdeene mushtaq baa la yidhaahdaa marka haddii mushtaqa la tacriifiyo hadda mushtaqu minhugii oo masterka ahaana asagana tacriifkiibuu soo gelaya sababtoo waxa weeye masterku shaygan asaga laga dhambashay oo mushtaqa ah qayb ka mida weye maxaa yeeley hadda markaad soo qaada ismu faacilka oo kale markii la xaleynayo waxaa la yidhaahdaa ismu faacilku waxa weeye wuxuu tusinayaa maa dalla calaa daatin wa macnan ama calaa daatin waxadatin baa la yidhaha waa waxa yacni tusinahaya daato iyo wax soo dariya tusinaya marka waxa soo dariyoo la sheegay masterkiibuu noqonaya oo hadda mathalan qiyaam markaad tidhaahdo waa istaag laakiin markaad tidhaahda alqaa'im mid istaaga markaad tidhaahdo qiyaamkii oo istaagga ahaa alqaa'im macnihiisibuu ku jiraa alqaa'imtii baa laba macno yeelanayso waxa weeye daatay tusinaysaa yacni waxa weeye istaagan oo wasfigaas istaagga la yidhahdo ku sifowday marka istaaggii oo macnihii masdariga ahaa macnahan mushtaqa ah qayb kamida wuu ku jiraa marka haddii asaga la tacriifiyo kii kalena marka tacriifkii wuu soo gelahayaa saasaa marka sheikhu hadda u tacriifiyey macnihii mushtaqa ahaa wa falwaajibu midka haabitkaayo sugani maa kii weeye laa yutasawaru aan la suuraysanayn in marka yacni majhuul laga dhigo waa banaan tahay marka macnuu markaa wuxuu noqonayaa maakii laa yudraku aan la haleelayn fil caqli caqliga cadamu waayitaankiisa haddii la rabana waa la kordhigi karaa in la yidhaahdo maa laa yatasawaru wixii aanu suurtoobayn fil caqli caqliga fiigiisa galashada cadamuhu waayitaankiisa aanu ku suurtoobayn waa ko marka waajib waxaa la yidhaahdaa waa sida hadda ilaahay daatadiisa oo kale iyo waxa waajiba waxaa laga arkaa ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa oo kale waa shay haabit ah oo markaa yacni sugan buu marka noqonaya waa ka waa ko marka waajib waxaa la yidhaahdaa waa waxaan caqliga lagu suuraysanayn in la waayo marka caqliga lagu suuraysanayn maxaa looga jeedaa meesha marka waxaa imaanaysa in la yidhaahdo hadda caqliga laftigiisa waxaa dhici kadha mararka qaarkood inuu suuraysto yacni ama in badanba waxa mustaxiila oo kale ila hadda kaba dhig magaalada markii la eego qaar baan ilaahoo dhan ba aaminsanayn bal iskaba dhaafa sifaat lafsigoodu marka caqli waa ay leeyihiin maxaa marka looga jeedaa waxaa la leeyahay macnaha sulaysigan la sheegayo waxaa looga jeedaa waa xagga yacni qabuulka oo kale iyo yacni waa wax caqligu uusan aqbalayn caqliga laga hadlaayana muxuu noqonaya waa caqliga kaamilka le caqliga dhamaystiran ama la yidhaahda caqliga caqliga bini aadamka oo dhanba waa looga jeedaa laakiin taa macnaheedu waxay noqonaysaa waa haddii meesha laga saaro waxyaalaha shubhooyinka ah oo caqliga bini aadamka ku imaanaya oo markaa ka dhalanaya qofku bii-adii uu ku noolayo meeshii uu kusoo koray ilaa hadda kuwa noocaas oo kalea markii la eego caqligoodi baan nadiif ahayn oo qofku waxa weeye tan iyo caruurnimadiisu wixii uu soo bartay ama lagu shubhayey ama dadkii uu ku dhex noolaayay aaminsanaayeen iyadoo ay dhacayso waxaase caqliga haddii dib loogu fiiriyo wax socon kale inaanay ahayn laakiin waa iska dhici kartaa inuu iska aamino laakiin caqliga kaamilka ama caqliga siduu ahaa loogu shaqeeyey wuxuu keenayaa koonkani inuu ilaahay iska leeyahay ayuu keenaya maxaa yeele iskama ahaan karo ilaa haddii la yidhaahdo waxbaa iska ahaanhaya waxaa la arki lahaa wax hadba iska noqdaa la arki lahaa waxaa la arki lahaa qorax horlahoo soo baxda dayax horlahoo soo baxda waxaanu haddana iska baaba oo isbedela waxaasaa dhici lahaa waag marka bini aadamku wuu ogyahay hadda maanta haddii adnaa shay qalin haddii la yidhaahdo qalinkaani warshadu kasoo baxay laba arkee wuu iska ahaada ma rumaysnaanayo marka taaba haddii caqligiisu uu diidan yahay hadda koonkaanoo dhan baa iska ahaaday wax soconaya ma ko markii marka yacni caqligu uu keeno koonkaan cid samaysay inay jidho taasa haddana waxay khasab noqonaysaa ciddaa koonka samaysa asagoo kale inaanay ahayn cid weligeed soo jiri jidhay oo meelay kasoo bilaabatay aysan jirin waa ilaahay waa inay noqoto maxaa yeele haddaadan sidaa aamino waxaa imaanaysa inaad tidhaahdo kan kan baa uumay kanna kan baa uumay marka wax is uumay oo meelay kasoo bilowdeen aysan jirin mid walba xaadith uyaha suurtagal noqon mayso waa inaad marka ogolaataa cid marka wax samaysay oo cid ayada samaysana aanay jirinin meelay kasoo bilaabatana aanay jirinidhawa waayahay falwaajibu midka haabitka ahi maa kii weeye laa yutasawaru aan la suuraysanayn fi lcaqli caqliga fiigiisa garashada cadamuhu waayidiisa aan lagu suuraysanayn marka waxaa la leeyahay tacriifkaas marka waxaa soo gelaya yani waajibka daruuriga iyo midka nadariga ah marka waajibka daruuriga waxaa la yidhaahdaa waa midka fiira iyo daliilsi midna aan u baahnayn oo kale daruuri tala hadda meeshaa wuxuu kugu mithaalinayaa ka taxayuzi liljirmi jirmiga markii la eego wuxuu hadday jurmi leeyihiin inay hawada meel ka qaadanhayaan oo kale waxa hawadu waa falaagaan banaani moogta marka markaad jurmi leedahay hawada qeyb baa ka buuxinaysa qeybta markaa jirkaaga uu ku aadan yahay waa wax yacni daruuri oo barasho uma baahno qof walba wuu garan karaa waa qof walba wuu garan karaa maxaa hadda waxaad arkaysaa mathalan meel ciriiri oo kale oo hal qof kaliya geli karo markii qof la geliyo oo kale caqligaagu markasoo keeni mahayay hawadii banaanayd oo meesha ay lahayd qofku inuu buuxiyey ha marka miyaad oran kadhaa hawadaasi ma buuxsami kadhe toban qof oo kale halagu xalay kuma qaadi kadho waxaw intuu lahaa qofkii anaa buuxiyo waaba marka midka daruuriga la yidhaha oo kale waxaa kamid ah waxa daruuriga oo aan fiirada u baahnayn oo kale qofku markuu caqli yeesho wuu ogyahay alwaaxidu nisful ithnayn macnaha midku laba barkood inuu yahay waa saa loo baahna waa nadariga laakiin waxaa la yidhaahdaa wax fiiri fiirin iyo daliil u baahan oo kale mathala waxaa kamid noqonaya hadda markii ilaahay awoodiisa laga hadlayo oo kale iyo waxa weeye waxay u baahan tahay isridaal ile qofka isagama soo boodi kale laakiin waa inuu fiiriyaa oo kaleo markuu koonkaan eego sancadan cajiibka ayuu marka wuxuu fahmayaa ciddii marka samaysa laabudda inay awood leedahay ila awood baa wax lagu sameeya awoodlaan waxba laguma samayn karo ko nadari waxaa kamid noqonaya hadda waxaan soo qaadnay mid nisful ithnayn ah laakiin xisaabku markuu inta bato weliba jacab yeesho daruuri ma noqonayo waa inaa markaa kabacdi maskaxay dib ugu laabataayo wax garaacdaayo wax raaysaayo lama yidhaahdo kaasoo kale daruuri markaa nadari buu noqonaya waayahay walmustaxiilu maa laa yutasawaru fi lcaqli wujuuduhu walmustaxiilu midka mustaxiilka ama suuroobaanku maa kii weeye laa yutasawaru aan la suuraysanayn fi lcaqli caqliga fiigiisa wujuuduhu jiritaankiisa aan lagu suuraysanayn waxaa mustaxiil la yidhaahdaa waxaan suurtagal ahayn walmustaxiilu midkii aan suurtagal ka ahayn maa kii weeye laa yutasawaru aan la suuraysanayn ay laa yudraku aan la haleelayn ama laa yatasawaru aan suurtoobayn oo laa yumkinu aan suurtoobayn fi lcaqli caqliga fiigiisa wujuuduhu jiridiisa in la helo kaasaa mustaxiil la yidhaahdaa marka mustaxiilku isaguna sidaas oo kale wuxuu u kala baxaya mustaxiil yacni daruuriya iyo mid nadariya ayuu kala baxaya marka midka daruurigaah waxa weeye ka khuluwil jurmi cani alxarakati waasukuuni oo kale wax jirmi leh dhaqdhaqaaq iyo xasil labadaba inay ka fikradaan oo kale ilahay isaga jurmi laguma tilmaamo marka labadaba laga anfiya ilahay jasad ma aha laakiin wuxuu hadduu jurmi leeyahay wixii jurmi lihi labadaa kama fikan kara inuu ama dhaqdhaqaaqahay ama inuu xasiloon yahay waakasa labadaa kama fikan kara waa marka waa daruuri oo kale midka mathalan nadariga ah mustaxiilkaasi marka waa mustaxiil daruuri ah oo waxa weeye jurmi inuu ka fikado oo wax jurmi lihi dhaqdhaqaaq iyo xasil labadaba in laga waaya waa wax yani mustaxiil daruuriya waa ko mustaxiilka nadarigaana waa sida shariig ilaahay inuu shariig leeyahay oo kale waxay u baahan tahay marka inaad fiiriso istidlaa adilada inaad fiiriso illa waxa wey ilaahay markii hadda arrimaha noocaas oo kale uu ka hadlahayay markii ilaahay uu nagu qancina waatuu lahaa ma ittakhada allahu min waladin ma ittakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilahi ida ladahaba kullu ilaahin bima khalaq wala calaa bacdum calaa bacdin markuu ilahay noo tilmaamahay macnaha ilaahay wuxuu yihi walad ma aanu yeelan ilaahayna ilaahyo kale lama jiraa haddii ilaahyo kale ay la jiri lahaayeen wamaa kaana ma ida ladahaba kullu ilaahin bima khalaq ilaah walba wuxuu gaar ula tegi lahaa wixii uu uumay wala calaa bacdum calaa bacd ilaahyadii marka way kala kor noqon lahaayeen intay dagaalamaan marka hadda waxa weeye haddii awood kale oo ilaahay yani la siman ay jidho caalamkan baa waxaad ku arki lahayd kala socnaan ama waxaaba dhici lahayd mid dadkiisao dhan dhibaateeya ama dadkiisao dhan hagaajiya kii kale dadkiisu ama baaba'san yihiin ama naaqis yihiin hadda waxa weeye wax awood lahoo meel joogaana inay isku xadgudbaan baa imaan lahayd oo kale caalamkan marka siiradan ku soconahayo halkaan nidaam ku soconahaya inuu leeyahay ilaah keligiisa marka sameeyey ayaad marka garanaysaa oo kale marka waxyaalahaasi waa wax marka yani siirada ku taagan weynada walmustaxiilu mustaxiilkumaa kii weeye laa yutasawaru aan la suuraysanayn fi lcaqli garashada figeeda wujuuduhu jiridiisi marka aan lagu helitaankiisi aan lagu suuraysanayn waa waljaa-izu maa yasixu fi lcaqli waljaa-izu midka banaan waa midka mumkinkaahe suurto suurtagalkaahi maa kii weye yasixu uu ansaxayo filcaqli caqliga fiigiisa wujuuduhu helidiisi iyo cadamu waayitaankiisa labadaba ay ku ansaxay waljaa-izu midka banaa huwa walmumkinu bimacnan waaxid jaa-iska iyo mumkinku waa isku mid marka banaanaanshaha macnaha waxaa looga jeedaa waa mid labada dhinacda ka banaan labada dhinacda ka furan waayahay ee jaa-iskii xagga yacni xurmada iyo qaabilhayay maaha manaa waxaa sidaas inay noqdaa waa iska banaan yahi waa iska suurtagal macnaha saasa jaa-iskii macnaha ahaa waljaa-izu midka banaan waa midka suurtagalka ahi maa kii wey yasix uu ansaxayo fil caqli caqliga wujuuduhu jiritaankiisi iyo wa cadamuhu waayitaankiisi labadaba ay ku ansaxayaan marka wujuuduhu taaratan wa cadamuhu taaratan ukhraa wey marka marka la odhanahayo caqliga labadaba ku ansaxaya macnaha isku mar ma aha oo shaygaan mumkinka ahay isku mar baa yacni jiritaankiisa iyo cadamkiisuba uu wada noqonhaya maaha laakiin mid walba gaar ahaantiisu wey marka mumkinkaas maxaa noqonhaya waxa weeye waa waa makhluuqaadkan oo dhan xagga ilaahay usaabtiisa markii la eego maxaa ilaahay xaqiisa jaa-is ku ah waxaa jaa-is ku ah makhluuqan samaynta ilaahay uu sameeyey marka samayntan makhluuqa ilaahay uu sameeyey hadda inuu ilaahay sameeyaana suurtagal waa ahayd inuu iska daayaana suurtagal waa ahayd waa laba arrin oo furan bay ahayd waa marka annaga waa sidaan oo kaleo makhluuq markaan nahay annaga yacni wujuudkeedii in nala helay iyo in nala waayaa labadaba marka waa noo sunaayeen labadaba suurtagal bay naga ahaayeen waa labaa kale labadaba waa soo marnay markii hore maxaan soo marnay cadam inaanan jirin haddana maxaan ku sugannahay wujuud jiritaan baan ku sugannaha asaga haddii marka la eego labada qayboodba asagana marka uu yeelanayo oo jaa-is daruuriya iyo jaa-is nadariya labadaasaa jira waa jaa-iska marka yacni daruuriga oo kale wuxuu kugu mithaalinayaa ka xarakati ljurmi aw sukuuni waa iska mithaal oo waxa weeye jaa-is daruuriya wax jurmila inay dhaqdhaqaaqaan ama inay xasilaan waa wax labaduba suurtagal ay ka tahay waana wax daruuriyo wax yacni fiiri fiiro iyo daliilsi u baahan ma aha qofka qof kastaa waxa weeye uu iska qof walba ogyahay ko jaa-iska nadarigana wuxuu noqonayaa ka tacdiibi lmudiici wa ithaabati alcaasi waa waxa weye qofkii ilaahay adeecahay ilaahay inuu cadaabo kii ilaahay caasiyana inuu ilaahay thawaabiyo janno uu siiyo waxa weye kaasina marka yacni waa jaa-is nadariyaa la yihahdaa inkastoo waxa weeye kii ilaahay adeeca ilaahay inuu cadaabo xagga sharciga ay mustaxiil ku tahay sababta ilahay isagaa sheegay inuusan cadaabayn laakiin caqli ahaan waa ku banaantay oo hadduu rabo ilaahay wuu cadaabi karahaye wax u diidan maleh haddii hadeertaan muxuu ahaa ilaahay marka yani uu lahaa markuu hadda nebi ciise uu ka hadlahayo oo kale qul faman yamliku min allahi shay-an in araada an yuhlika almasiixa bna maryama wa ummahu waman fi lardi jamiica yaa ilaahay waxba ka hanan kara oo wax ka qaadi kara hadduu doono inuu halaajiyo nebi ciise iyo hooyadii iyo wax alla wax ardada ku sugan oo dhan oo kale marka way u banaan tahay waa marka waxa weeye waa jaa-iska nadariga baa la yidhaahdaa sidoo kale caasi ilaahay inuu thawaabiyo xataa hadduu gaalnimo ku caasiyo caasi midka mustaxiilka ee jaa-iska nadariga oo kale waxaa lamid ah ilaahay midkii caasiga ahaa ee gaalnimada wax ku caasiyey kaasaa laga hadlaya midkii caasiga ahaa ee gaalnimada wax ku caasiyey oo ilaahay buu yani cisyaan buu la yimid oo cisyaankiisu kufri buu ahaa gaal ilaahay inuu marka janno siiyo waxa weye waa jaa-is nadariya ilaahay wuu heli karaa ee inuusan jannadii siinayn iyaboohiisuusan khilaafayn oo inuu ciqaabahayo muxuu ahaa ilaahay sheega maahane laakiin waxa weeye caqli ahaan markii la eego wax ilaahay u diidi kara male wax ilaahay u diidi kara male soonka amaa laakiin haddii dembiga uu galay dembi aan gaalnimo uusan ahayn uu yahay oo dunuubta kale u yahay waxa weeye hadda kaas marka itaabadiisu sharci ahaan marka way banaanta caqliga sharci labadaa ku banaanta mar haddii dembigiisu uusan gaalnimo ahayn waayahay wayajibu calaa kulli mukalafin wayajibu waxaa waajibahaya calaa kulli mukallafin mid la mashaqeeyo dhammaantii korkiisa waxaa ku waajibahaya sharcan bisharci lagu mashaqeeye an yacrifa inuu aqoodo ayaa ku waajibahaya maakii inuu aqoodo maagoo yajibu waajibahaya fii xaqi mawlaana lixaqi mawlaana sayidkeenna xaqiisa u waajibahaya naasirkeenna midkii noo gargaarahayay xaqiisa yacni u waajibahaya ama kii umuurteenna tawalinahaya jalla weynaa wacaza jalla weynaayo wacaza haalibahaya wamaa yastaxiilu wamaa kii inuu aqooda ayaa waajibahaya yastaxiilu mustaxiil noqonahaya wamaa kii inuu aqooda ayaa waajib noqonahaya maagoo yajuusu banaanaanahaya wakadaa sidaas oo kale yajibu waxaa waajibahaya calayhi mukalafa korkiisa waxaa ku waajibahaya an yacrifa inuu aqoodo mithla dalika kaa oo kale fii xaqi rusuli lixaqi rusuli rususha xaqooda inuu aqoodo calayhim kolkooda asalaatu naxariisi wasalaamu nabadgelya ha ahaatee wayajibu calaa kulli mukalafin wayajibu waxaa waajibahaya calaa kulli mukalafin mid la mashaqeeya dhammaantii korkiisa waxaa ku waajibahaya meeshan wayajibudan ayada ah markaa maxaa la isticmaalahayaa mar haddii calaa kulli mukalafin la yidhi waa waajibkii marka fiqiga ahaa weeyo waajibkii waxa weye qofku hadduu la yimaado ajarka laga siinayo hadduu ka tagana la ciqaabayo marka mukalaf dhammaantii waxaa waajib ku ah sharcan bisharci lagu mashaqeeyey mukalafka marka maxaa la yidhaahda mukalafku waxaa weeye albaaligu alcaaqilu saliimu lxawaasi walow assamca wilbasara faqad waa alladii balagathu dacwa kaasaa mukalaf la yidhahda waxa weeye waa qofka qaangaarka ah ee caqliga laho waxgaranahaya marka aan sawirka ahayn haddana dareemayaashiisu ay nabad galeen walow dareemayaasha waa nabad galeen la odhanhayo maqalka keligii ama aragga keligiiba haba ahaade muhimku waa labadaa wey ee waxa weye hadda urus iyo taabasho iyo kuwaas hadda wax looga baahan yahay ma aha arrimahan kale kuma xirra marka labadaa midkoodba hadduu rababa ha haystee mukalafu marka noqonayo oo dareemihii dhammaa maqal keliyuu ka hayaa ama dareem oo dhan arag keliyuu ka hayaa waxyaalahan waajib bay ku noqonaya maxaa yeele wuu fahmi karaa laakiin haddii labadaa la waayo oo qofkii marka waxa weeye waxna maqli maayo waxna arki maayo mukalaf maaha maxaa yeele dil maba fahmi kara si wax lagu fahamsiin kara lama arko ilaa indhana wax loo ishaari maayo indhii wax ka arki maayo dhagal wax ka maqli maayo kaasi marka wuxuu ogaan karaa ma jiraan waa ko waxaan kaloo isaguna yacni mukalaf ahayn wixii aan baalig ahayn oo kale iyo mukalaf ma aha wixii aan caaqil ahayn sidii yani dabaalkii oo kale iyo aan caqliga haba yaraatee lagu adag mukalaf maaha waxaan kaloo haddana mukalaf ahayn dacwadii qofkii aysanba gaarinba nebiga risaaladiis maba gaarinba hadda kolleyba inkastoo adduunkan maanta inkastoo casri uu yaho wax walba qalabkaan la helay laakiin waa la helahaya dad waa la helahaya aan diiniya nabiga weligoodba maqalba wax nabi maxamed sheegahaya wax diinitaa iyo midna aan ogeyno maaragtay aan laba soconba waxa jiraba marka qofkii muxuu ahaa aan dacwaduba gaarinba aan maqlinba haba yaraatee mukalafkaasi marka ma noqonayo waayahay wayajibu waxaa waajibahaya calaa kulli mukallafin mid la mashaqeeyo dhammaantii korkiisa waxaa ku waajibahaya sharcan bisharci sharciga lagu mashaqeeya an yacrifa ila takliifku xagga sharcigu ka imaanahaya an yacrifa inuu aqoodo ayaa waajib noqonaysa waxaa ku waajibahaya an yacrifa inuu aqoodo maa kii yajibu waajibahaya macnaha yahbutu yajibu daan dambe waxaa looga jeedaa macnihii sugnaanshaha maa kii yajibu waajibahaya ay jamiica maa yajibu waxa sugnaanahaya dhammaantiisa fii xaqi mawlaana lixaqi mawlaana annaga yacni midkiina tawalinahaya xaqiisa u sugnaanahaya waa ilaahay wey marka fiidi bimacna laami wey xaqana waxaa looga jeedaa xaqiiqadiisa ilahay xaqiiqadiisa usugnaanaya allatii hiya daatu xaqiiqadaasoo ilahay daatadiisa mawlaha marka macno badan baa lagu idlaaqaa meeshan waxaa munaasib u leeyahay naasir waxaana kasii munaasibsan mutawali umuurina in layidhaha jalla weynaaye tanazaha camaa laa yaliiqu wixii yacni aanu cuntamayn ilaahay ka hufnaaye jalla bilaa julmin bay odhan jireen culama wacaza gaalibahaye itasafa bimaa yaliiqu bihi wixii yani waxaa weeye cuntamaaya ku soobi caza bilaa cashiirad ilaahay yacni wuu adkaaday qaraabo la-aan isagoo tolya mid la-aan ku adkaanin waaka oo awoodiisu aanay ahayn mid wax kala ku xiran marka caza casiiz noqoyo waa ka wamaakii in yacni uu aqoodo ayaa waajib noqonahaya yastaxiilu asaguna mustaxiil noqonahaya fii xaqi mawlaana lixaqi mawlaana mawlaheenna xaqiisa waa ka ilahayna xaqiisa waxaa mustaxiil iyo wamaa kii yajuuzu banaan ilahay xaqiisa waxa ku banaan kulli asaa ku keeni doona wakadaa sidaas oo kale yajibu waxaa waajibahaya calayhi mukalafi korkiisa waxaa ku waajibahaya an yacrifa inuu aqoodo mithla dalika kaa lasoo sheega oo kale fii xaqi rusuli lixaqi rusuli rususha yani xaqooda inuu aqoodo ayaa waajib ku noqonaysa marka mahalka shiiku marka wuxuu ugu darhayaa haddee waxa ilaahay u waajibahaya ama ka mustaxiilka ah ama yacni u banaan iyo waxa rususha xaggooda ismale way kala bedelan yihiin laakiin waxay wadaagaan waxaa guud bay wadaagaan inay ayaguna yacni leeyihiin wax ayaga u waajibahayo u sugnaaday oo aan laga waayin waak sugnaanshahaas laakiin waa mid ilaahay isagu uu ka dhigay weeye waak kii ilaahay oo kale ma aha asagoo asaasiga ahaa asalka ahaa waxa weye isaga wacdigiisiiy siduu ugu talagalay waaka sida ayaga sidqigooda oo kale inay rug sheegahayaan ammaanadoodii waaka tabliiqoodi calayhim rususha korkooda asalaatu naxariisi wasalaamu nabadgelyo ahaa wallahu subxaanahu watacaala aclam